nasi iyadana makiyatun weeyaan waa qur-aankii qabla alhijra soo degay qaala tacaala allah wuxuu yidhi bismi illaahi araxmaani araxiim washamsi baan ku dhaaranayaa qoraxdii waduxaahaa iftiinkeedaan ku dhaaranayaa waalqamari dayxi baan ku dhaaranayaa idaa goortii talaa ou raaco haa qoraxda ou raaco waayo markay qoraxda dhacdaa dayxuna imaanaa soo maaha walqamari walqamari dayxi baan ku dhaaranayaa idaa goortii talaa ou raaco haa qoraxda ou raaco wanahaari maalintii baan ku dhaaranayaa idaa goortii jallaa uu feydo haa habeenka uu feydo habeenku hadda lama sheegin laakiin waa layska garanay yacni idaa jalla dulmata mugdiga markuu feydo waay wanahaari maalinkii baan ku dhaartay ayaan ku dhaaranayaa idaa goortii jallaa uu feydo haa mugdigii uu feydo markay maalinku mugdigu uu feydaan ku dhaaranayaa marka maalintiina waa ku dhaaranayaa feyditaankaasna waa ku dhaaranayaa marka alle walleyli baan ku dhaaranayaa habeenkii idaa goortii yaqshaa ou daboolo haa nahaarka uu daboolo maalinta habeenku siduu u joogo maalintii buu daboolayaa isagana wasamaa'i samadii baan ku dhaaranayaa iyo wamaa waman ayaan ku dhaaranayaa axad banaa dhisay haa samadii dhisay maadan bimacnaa man waay fankixuu maa taaba lakum min annisaai man soo maahayn macnaheeda maa bimacnaa man waa laga macneeya wasamaa'i samadii baan ku dhaaranayaa iyo wamaa waman iyo axad banaa dhisay haa samadii dhisay waalardi dhulkii baan ku dhaaranayaa iyo wamaa ay waman axadkii daxaa fidiyey haa ardadii dhulkii fidiyey allihii fidiyey wanafsin ayaan ku dhaaranayaa naf iyo wamaa waman axadkii sawaa ekeeyey haa nafsadaas ekeeyayo hab abuurkeeda iyo xubnaheeda iyo sinsimay fa alhama ku ilhaamiyey haa nafsadii ku ilhaamiyey fujuurahaa faajirnimadeeda iyo wataqwaahaa iyo alla kacabsigeeda ibnu cabaas marka wuxuu le ilhaamku waa maxay waa u caddeeyey fa alhamahaa nafsadii u caddeeyey fujuurahaa faajirnimadeeda iyo wataqwaahaa alla kacabsigeeda u caddeeyey waayo naftu waxa ay ku faajiroobayso waxay alla kacabsi ku helayso labadaba rabbi wuu caddeeyey subxaanahu wa tacaala ilhaamku marka ay callamahaa adaacata walmacsiyata labadaba waa la baray waxaa kaloo fa alhama laga macneeyaa fa alzamahaa wuxuu ku ilzaamiyey fujuurahaa iyo wataqwaahaa ay jacala fiiha dalika bitowfiiqihi iyahaa litaqwaa kii alla alla kacabsi alla uu waafajiyana cadaaladiisu ku waafajiyey waxaan ujeedaa yacni fadligiisa kii uu fujuurka u qadaray oo u keenayna cadaaladiisa ayaa raayuu rabbi subxaanahu watacaala uu u khudlaaniyey kaas intaaba waa la yidhaahdaa qad xaqiiqe ee aflaxa waxaa liibaanay oo guulaystay man xad zakaa dahiray haa nafsadii dahiray qofkii nafsada nadiifiyey oo wasaqda ka nadiifiyey shirkiga iyo bidcada iyo macaasida ka nadiifiyey kaasi waa guulaystay waqad xaqiiqe ee khaaba waxaa hoogay man axad dassaa yacnii qariyey haa nafsadii qariyeyoo ku qariyey shar iyo xumaan ayb qofkii dhumiyey unbaa laga wadaa marka waayo dasaaha asalkeeda marka min atadsiisi waayo wahuwa ikhfaau shay nafsadiibuu qariyey macnaha waxay tahay nafsadiibuu meel xun geeyey waqad xaqiiqe ahee khaaba waxaa hoogay man ayaa hoogay axad dassaa nafsadii qariyey dasaa qariyey haa nafsadii muxuu ku qariyeyna baatil iyo macsi iyo shirki iyo waxyaabaha maxalkii wanaagsanaayo ay lahayd buu kufriya macsi ku qariyey waa wasakheeyey marka kadabad way beenisay hamuudu hamuud way beenisay aayaadka rabigi rabbi bay beenisay bitaqwaahaa bisababi duqyaanihaa xadgudubkeedii iyo qooqeedii darteed kaa sababtiisii ayay ku beenisay aayaadka rabbi id waqti bay beenisay aayaadkii rabbi inbacatha uu usoo banbaxay hashi ashqaahaa reer hamuudkoodii shaqinimada badnaa oo usoo istaagay oo usoo degdegay oo usoo banbaxay markaabay beeniyeen maxaa laga wadaa id kadabadan ku tacalujinay tacaluqa marka muxuu keenayaa marka ay sidan sameynayeen oo aayaddii alle hasha ahayd mucjizadii ay gowracayeen ay faylo goynayeen cadaab ma aynanba rumaysnayn waay cadaabkii alleyba beensanaayeen kadabad way beenisay hamuudu hamuud bitaqwaahaa duqyaankeedii iyo xadgudubkeedii sababtiisii ayay beenisay cadaabkii rabbi id waqti bay beenisay in bacatha uu usoo degdegay hashii ashqaahaa ashqa alqowm qoomka kii ugu dhur darsaday oo ugu ayaanka xumaa oo ugu shaqinimada badnaa faqaala lahum wuxuu ku yidhi rasuulullaahi ilaahi faqaala rasuulullaahi alla rasuulkiisii waxa uu yidhi oo nabiyullaahi saalixi lahum lithamuuda reer thamuud wuxuu ku yidhi naaqatallaahi daruu ka taga naaqatallaahi ilaahay hashiisa ka taga iyo wasuqyaahaa yacnii waraabkeeda cabitaankeedii iyo aroorkeedii uga taga ha ka celinina inay waraabto oo ay ceelka aroorto haka ka celinina naaqatallaahi marka waxaa caamil baa loo soo qadarayaa ay daruu ka taga naaqatallaahi hashi alla ka taga hasha maxaa ilaahay loogu idaafeeyey hasha maadaama ay tahay wax rabbi ka soocan munfasil can illaahi tacaala ay tahay idaafadan marka waa idaafatu tashriif maadaama hal aan halaha kale la mid ahayn oo ilaahay mucjizo ahaan u keenay oo dhagax ka soo saaray ay tahay ayuu rabbi isu idaafeeyey isaga nacam shay haddii rabbi uu isu idaafeeyo macno ah shay macnaha maxaa laga wadaa waxaan keligii taagnaan karin ilaa inuu cid ku taagnaado ma ahane shaygaas rabbi tilmaanu u noqona cilmullaahi kalaamullaahi haddaan dhahno kalaamullaahi markaan leenahay rabbi baa sifo uu u yahay kalaamku waayo hadal biduuni mutakalim ma jiri karo soo ma fahmi marka acyaanta iyo macaanida marka in la kala fahmo waayo sidaasay a'imadii markaa ibnu khuseyma iyo a'imatu salaf sidaasay dhaheen faqaala lahum rasuulullaahi wuxuu ku yidhi naaqatallaahi daruu iskaga taga naaqatallaahi ilaahay hashiisa ka taga wasuqyaahaa yacnii waraabkeeda iyo aroorka ay ceelka u arooreysana iskaga taga yacni cabitaankeeda ay biyaha cabayso u daayo faraha uga qaada ha ka celinina fakadabuu way beeniyeen hu rasuulkii bay beeniyeen facaqaruu way fayla gooyeenoo waa boqno gooyeen haa hashii fadamdama wuxuu ku daboolay rabbuhum rabbigood calayhim iyaga korkooda wuxuu ku daboolay alcadaaba cadaabkiibuu ku daboolay macmuulkii waa qadaran yahay cadaabkiibuu ku daboolay fasawa bidanbihim bisababi denbihim dembiga ay geysteen darteed bouna sidaa ugu daboolay fasawaa waa simay haa iyadii ay fasawaa waa simay haa fasawa damdamata daboolkii uu cadaabka ku daboolay wuu ekeeyey rabbi iyaga dhammaantood calayhim korkoodauu ku ekeeyey fasawaahaa cadaabkiibuu ekeeyey calayhim dushooduu ku ekeeyey midna lagama tegin marka meeshan marka idin bacatha ashqaaha hal ninaa hasha faylaha ka jaray haddana ilaahay muxuu yidhi fakadabuuhu facaqaruuhaa iyaga dhan ayaa hashii faylo gooyaa la yidhi hal ninaana hal nin ayaana boqno gooyey meeshaas marka maxaa laga qaadanaa haddii hal nin dembi sameeyo kuwo kalena ay raalli uga noqdaan bal ay kaalmeeyaanoo hubka soo siiyaan oo ay yidhaahdaan yacnii qofkan dil hubkiina hoo qaado ama iyagii ay difaacba u noqdaan kulli dembiga waa ku wada jiraan dabcan qisaasta halka ninaa la qisaasaa oo kan la baashiray baa qisaasta yeelanayo haddii qof la dilay laakiin kuwa kale laakiin dembiga aakhira waa wada leeyihiin kulligood soo meesha marka qofka muciinka ah wax caawiyey iyo midka la baashiray dembiga isku mid waay xagga dembi markay noqotay waxaa la yidhaha rid-i iyo mubaashir arid-u walmubaashiru halkan waa laga qaadanaa marka macnahaas fadamdama wuu daboolay rabbuhum rabbigood calayhim korkooda ku daboolay alcadaaba wuu ku daboolay bidenbihim bisababi denbihim dembigooda dartiis fasawaa waa ekeeyey haa ciqaabkii ayuu ku ekeeyey calayhim iyaga korkooda cidina kama tegin walaa yakhaafu ka cabsan maayo rabbigaa cuqbaahaa cirib dambeedkeeda qoladaa uu sidaa rabbi u halaagay wax cirib dambeedkeeda iyo tabica iyo cid u raacanaysa iyo wax uu uga cabsanayo rabbi ma jiraan isagaa boqor oo awood badan hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina muxamadi waaalihi waasxaabih